xubinta dooda gaaban waxaannu uga hadli doonaa arrin inta badan soo noqnoqota oo aad u xiiso badan arrintaas oo ah sidee haweenku ay u arkaan haddii uu ninkoodu la guubsado labo ama saddex haweena taasi oo haweenku ay ku kala aragti duwan yihiin haddaba waxaan doodaa dhex dhigay aamina maxamed cabdi oo ku nool magaalada muqdisho iyo xalwalladan xaaji diiriyo oo joogta minnesota dalkan maraykanka waxaana weydiiyey siday u arkaan nimanka xaasaska badan waxaana ku horreynaysa hadalka xalwalladan horta madalay maqashii kara nin naag la guursaday sidaadaba sidaydaba haye waxaan ahay naagaha ka masayra shidii esta baabuurka saaran oo odagu uu oo maaragtay jihada iyo meesha loo socda sheegaya ah taasaana ka masayra horta bal masayrkayga aada u weyn yahay waa cudur aan u malayn aaminaa noo sheegi doonta aniga waxaa kaloo idhiba soo baridaaba idhibaba marka naag maskiina oo maaragtay soo bari la yiri oo saqaaftii iyo maxawistii laga qaatay nololay ku nooshaanba jirinba daandiroyo ilama aha maaragtay waxaasina xaq tahay haye waxaana dhihi lahaa nimanka iska daaya diinteena waa banaysay laakiin waa haddaad kafay karto oo ballan qaadi karto maaragtay reerkaas afarta naagood inaad xaq wada siin karto haddou maaragtay gogashii oo oo ka bixi karo haddii sidii diinta iyo asaxaabta ku dhaqmi kareen ay ugu dhaqmaayo waa gooni laakiin haddou leeyahay dawlada ii diinayso ama weel seere mid walba meel ka qaadana oo ilmihiisii aqoonin oo laga yaabo iskool inta looga yeero afar cunug oo dhalay oo iskoolkii joogtoon is aqoonin waxaas anigu waxaan u aqaanaa waxaan maaragtay aan aabba ahayn aan u aqaan aabba ma ahan kaas haye aamina waad maqlaysaa xalwalladan waxa ay leedahay waa inuu qofku Walaashay, noqdaa walaashay, nin waxaan xagga leeyahay.
gacanta maaragtay ee ka qanci karaya ee xaasaskiisa oo xagga dhaqaalaha ka wadaa ee xaggii gogosha marka adiga maxaa ka aaminsan tahay taas horta shayga masayirka la yidhaahda hinaasaha qofka ku jiro caadifada ku jirta horta waa gooni qof walba in baa ilaahay siiyey dadku isku caadifad ma ahan waana u tirsanahay walaashay laakiin marka laga hadlayo nin iyo naagihiisa annagu aan dad muslima nahay waxaa weeye ninka ninaan mas-uul ahayn waa buuxaa wa- dibaduu ku nool yahay waddankiibuu ku nool yahay meel kastuu ku nool yahay ilmaha ay leedahay dhowr istayd baa lagu dhalayaa hal iskuul bay isugu imaanayaanna waa ninka khayru mas-uulkaa ninka saas yeela oo naagtiisana aysan u ogoleen naayo kale inuu guursado laakiin ninka naagtiisa ay u ogosha inuu naayo kale guursado ilmihiisa way isbaranayaan wayna heshiinayaan naagihiisana way heshiinayaan mas-uuliyadiisana wuu qaadan karaa midda ka- midda cadaalada ah dhaqaalaha ninka mas-uulka wuu u simayaa maxay ahayd dadgogashana wuu u simayaa laakiin qodob uusan u simi karin walaashay waa inay ogaataa qof walbana uu ogaado oo jacaylka ah jacaylka ninka ma u simi karo saas ay tahayna nin walba naagtiisa afartiisa naagood wuxuu yidhahaa mid walba adaan ku jeclahay naag walba waa inay qaadataa isagay u qarsoon tahay haddii uu sameeyo marka uu banaanka soo dhigto tii u- u qarsoonay oo uu cadaalad darro ku sameeyo oo middaas wax u buriyo markaas khayru mas-uul uu noqonaya nin caadilana ma ahan ninka marka khayru mas-uulka warkiisa xagga naga dhigan ninka mas-uulka afartiisa naagood wuu kafayn karaa soo u kafay kara aamina ma kafay kara abaayo been yaa laysku sheegin gabdhaha islaameedna ha ka gelin maaragtay ee- ee- ee gabdhaha oo masaakiinta ha u been guurin abaayo waxaada samayseenna ha samee ha dhihin gabdhahan yar yarkaa duruufa u geyday walaashay naag maaragtay rabta ma jirto ninkaada ha lagula qaybsado ilama aha laakiin haddii maaragtay dadkii cuqdad la gelina oo lagu leeyahay anaa anaa maaragtay kuu sarreeya anaa wax walba kuu samaynayo waa iska guursanayaan ama qaar waa laga qarinaa nin maanta samay kara wixii asaxaabaheena iyo diintu sheegtana maba jiraba ee aamina walaashay horta ha iga dhigin qof nimanka u doodaayo aniga wax jiraan ka hadlayaa ninka naagta runta markii laysu sheego oo xaqiiqda ay aan ka hadalno ninka hal naag ma kafayn karto ninka aan naagtiisa u ogolayn inuu naag guursadana udbasirada ilmaha maxay ahayd tood cugdada ku jira lagu dhalay oo aad sheegaysaa laga dhalaa ama xaaraan buu aadaayo isagoo zaaniguhu fisqi iyo qar- qurin iyo qashinka ula imaanaya iyo cudurro marka inaad u fasaxdo oo aad ilmihii barato oo aad ilmahaaga walaalahood koriso oo aad hayso oo aad labada ilmood markay guriga isugu yimaadaan guriga isugu yimaadaanba gurigii hooyadood uu ahaado waa wax bulshadana u roon dadkana u roon nafsadana u roon aniga aabbahay dhowr naagoodu ilmo ka dhalay kulligeenna saaxiib baan wada nahay kulligeenna maxay ahayd qofba qofka kaleetu kursiga uga kaxaa kulligeenna maxay ahayd wada aniga naago kalaa layla qabaa ilmahaygana iyo iyo sida naagaha kala dhaleen kulligood waa way ilmahayga waxaan hooy ahayna weligood imayna oranin waa runta udana dumarka gabar wanaagsan baa tahay laakiin waxaad ku xisaabtantaa mar kasta inay dumarku badan yihiin hadduu ninku hal naag aado dumarkaan kale yaa guursanhaya naagaa maalin walba gabar yaro shan iyo toban jiraha ninkeeda la dilaa yaa guursanhaya marka ilaahay xikmadda uu u baneeyey afarta naag inuu ninku guursado ayaa meesha ku jirta ilaahayna kama xikmad badnin subxaan allah abba abba iyo macaanto waa waa Eh, warkaa ka fiicantahay helno.
laakiin xabiibti maya maya maya maya maya maya maya gabdhahaas maya waxaa dhaantay intay cusbad ku noolaa lahaayeen ayagoo guur la-aan dhaama oo sidaas ku gabooba intay cugdad iyo rafaad iyo nin aan waxu tarayn ay guursa laheyd iyadoo waxaa dhaanta eh, maaragtay sida ku gabowda intay cugdad iyo soo bari oo guri kale laga aada ay aadi laheyd Eh, laakiin xaluuladan aamino waxa ay leedahay eh, nimanka halka xaasle eh, afarta ama labada ama saddexda aan guursanin nimankaas wey nimanka carruurta aad sheegaysa iskoolada lagu arkay aanay soo qoonin Eh, kuwa Maya- kale way is maya, qaadeen niman- waana la isbaraa nimanka- maya walaalo nimanka naagta keliya qaba waa ni- aad ay u qurux badan yihiin u labisan yihiin oo qalbigoodu waa wanaagsan yahay laakiin nimanka kale waxaa ka muuqata diifa ka muuqata because dharkiisa hal meel kama soo lagama feereynayo lagama t- eh, eh, israareynaayo guri kale qaara lagu iloobay oo isku tigi meeloo jira lama yaqaan hameen banaagoo jira waa ka muuqdaa ninka afarta naagood leh nimanka uma eka ninka halka naagood lena isagoo elegantii oo shaqadiisa imaana taygiisa u xiray oo lasoo baraafumey isku mid maahan arkeen nimankii aan isku ekayn haya aamina nimanka afarta naag ama saddexda naag qaba iyo kuwa hal hal xaas qaba eh, kuwa qurux badan
taasi waa iska xaddahay taasi waa iska xaddahay walaasha waxaa weeye ayada masiirkeeda wax walba ku salaynaysaa xabiibti masayrkaaga iyo danka guudka la saar ninka afarta naag qabaahe inuu ka qurux badan yahay nimanka kale laba cali isweydiin mayso adna waad og tahay allah allah abaayo macaanay isku anke gabar macana maxaad leeda sida ninkaan ceel u shubahay oo hadda meel ugu ordahay ooba rafaadsan yahe seed u dhihi karta abaayo ninka halka naag qabaya ninka afarta naag qabaa isku dhimir iyo isku arag iyo isku qurux iyo isku labis ah taas abaayo aamina waa kugu haystaa alla yaa dad weydiiye isku halba ma ahan maxaa rafaadina waan haya aamina far ee xalwaladan oo kale ee markuu guursado oo Eh.
mar walba ay dhinac ka cunto igana raalli ahow doodaa sida Eh.
noqotay marka Ah.
adoo kale uu guursado oo naag walba ay dhinac ka cunto wuu wuu rafaadayaa been ma ahan laakiin aamino aaminoo kale hadduu guursado wuu dhaqnaana maad ileeda ha afar aaminaa kale maya maya aamino maya ha yeelin abaayo gabdhahana ha u sheegin anigu waxaan qabaa nin walba naagtiisa inuu bisinka u qarsado ilmihiisa si sharaf leh u qarsado afar naagoodna uu amara ku haysto horey a riwaayado loogu dhigay waadna og tahay ninka afarta naagood le ma shallaysto ma cadaysado asagoo ordaaho meel ka fekeraho meel wa uu shaqadii tegaya waxaan dhihi lahaa aniga oo aan kusoo gebagebe lahaa inay nimanku naagahooda xabadkooda ku ekaystaan markay ka dhamaystaan oo islaantaasu duqowdo ilaahay wuxuu u qoro helaa laakiin halkiisa naagood ha bislimayso ilmihiisana si sharaf leh ha u korsado iyo reerkiisa hal gabar uu qabaa maxay ahaytood mar waa umul mar waa xaamilo mar maxay ahaytood bahalkii kale qasaa waa- waa macduur asagana waxbuu u baahan yahay wuxuu rabaa inuu duurkaas galo xaaraan buu aaday qudbasir uu aaday ka waran dhibkaas marka qof iimaan la xaaraan ma aadayo wuu sugayaa naagtiisa uu sugayaa intay maaragtay arrimaheeda kasoo dhamaysanayso ayadaana ku filan marka abaayo ma wanaagsana naagta migweynta eh, miyarada magmagatada iyo meelmahaysato afartaasay u kala baxaan naagaha afarta naagood la guursanayo marka migweynta hadduu jeclaa saddexda kale jacayl laguma Waa tahay.
guursan waa iska keenay guriga
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan dooda gaaban oo ku saabsanay guurka badan ee ragga waxaana ay dhex maraysay aamine maxamed cabdi oo ku nool muqdisho iyo xalwaladan xaaji diriyo oo joogta minnesota intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo